Magaalada Dobley ee Jubbada Hoose ayaa waxaa ku nool haween badan oo nolosha reerkooda ka maareeya fursado ganacsi oo ay abuurteen, waxaana ka mid ah samaynta macmacaanka sida sambuuska, burka, iyo kakaca. Haweenkan ayaa macmacaanka ay sameeyaan waxaa ka iibsada bulshada magaalada Dobley. Qaar ka mid ah haweenka sameeya sambuuska ee magaalada Dobley ayaa ka waramaya sida ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan ganacsigan iyo caqabadaha ay la kulmaan.
Waxaan la dhahaa Cibaado Raaga Cali. Waxaan ka ganacsadaa sambuuska iyo madhaasiga iyo waxyaalaha la midka ah. Alxamdulillaah marka dhib badan baan aan ka qabnaa sambuuska. Waan iska rafaadnaa uun. Mararka badan waxaa jirta mar waxba noogu jirin kun Soomaali xataa uusan ku jirin annagana saliid iyo rafaad iyo kulayl iyo dhuxul iyo dab iyo holac aan ku gubanay. Waxba kama soo baxeen mararka qaarkood oon yeeloo ku noqo uun. Haddana danteen ugu kalifayso haddaan iska fadhisana galaaska caanaha ilmaha uma helayno ruuca hilibka uma helayno. Marka waan iska rafaadaynaa uun waan shul iyo shil maalina waxbaa ka soo baxa maalina waa eber oo iyadii oo isbicinaynin. Dobley waa waa iska kulushahay. Waxa lagu karnayna waa qoryo iyo waa dhuxul. Marka saliidii way ku way ku guban kartaa. Wax walba iska dhici kara. Korontaa kugu kici karta. Marka dhibaatooyin badan baa xagga dabka iyo karintiisana nagu haysata.
Magacayga waa Nimco Maxamuud Faarax. Waxaan ka ganacsadaa sambuuska iyo burka. Waxyaabahaas xitaa ka ganacsadaa. Waan isku celcelinaa runtii. Waxaan maxaan ku dhahay waan isku celcelinaa isku celcelinaa. Maalna waa lagu faa'iida maalna waa lagu khasaari. Marka waan iska wada wadanaa uun. Shaqo kaloo hadda qabanana male. Annaga burka iyo sambuuska ka ganacsanaa. Shaqo kaloo hadda fiican oo maanta aan isleenahay shaqada kale aa qabateen ma jirto. Marka waan iska wada wadaynaa insha Allah.